xilli magaalada dhuusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ay ka socoto diiwaangelinta dadweynaha ka qeybgelaya doorashooyinka qof iyo cod ayaa guddiga doorashooyinka qaranka waxa ay magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug xalay ku qabteen kulan dadweyne kaas oo dadka lagu wacyigelinayay hanaanka doorashooyinka oo ugu horeyso isdiiwaangelinta haatan socda iyadoona su-aalo lagu weydiiyey xubnaha guddiga iyaguna ay jawaabo siiyeen bulshadii kasoo qeyb gashay waa kuwan qaar ka mida su-aalaha ay bulshada ka qeyb gashay kulankan ay weydiiyeen xubnaha guddiga kuwaasoo u arkayeen in iyaga ka dhex guuxayaan waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool magaalada dhulsamareebo caasimadda galmudug su-aasheeda koowaad waxaa waaye dadkan isdiiwaan geliyey markii ay doortaan gola deegaan guddoomiyaha caasimaddan dhuusmareeb mayagaa soo dooranayo mise golaha deegaanka iska sii dhex dooranayo waa su-aasheeda koowaad su-aasheeda labaadna waxaa weeye waxaa jira degmooyin ay galmudug magacowday degmooyinkaas ma meeshooda ayay doorasho ku qabsan karaan iskana diiwaan geli karaan kana coday karaan sida dhuusamareeb oo kale mise waxaa waajiba inay dhuusamareeb degmo ahaan ugu qoraato oo ay dhuusamareeb ka codeeyaan islamarkaasna ay kaarka aqoonsiga ka qaataan
cabdulaahi salaad yarow oo ah guddoomiyaha xubnaha guddiga doorashooyinka ee ka jooga galmudug ayaa su-aalaha ay weydiiyeen bulshada dhuusamareeb kaga jawaabay si faahfaahsan qof kasta ee soomaali ah wuxuu iska diiwaan gelinayaa goobta uu asagu doonayo ee uu degan yahay ee uu doonayo hadhowna inuu ka codeeyo ayaa qofku iska diiwaan geli annagu dhulka kala malayin dhulka soomaaliyeed soomaali oo dhan baa iska leh qof kasta ahayna goobta uu joogo ee uu degan yahay ee uu diyaarka u yahay inuu iska diiwaan geliyo qorshihiisuna yahay inuu ka codeeyo ayuu iska diiwaan gelinaya marka qofka referensi kale oo loo samayn karaayo ma jiro adigu adiga oo halka laakiin arrinta ku haysataa waxay noqon doontaa haddaad iska diiwaan geliso meel adiga aadan deganayn ama aadan doonayn hadhow inaad ka codayso waa middaas midda kuugu daran oo adiga problemka qofka ku noqonaysa qofku ha iska diiwaan geliyo meesha uu doonayo inuu ka codeeyo waayo lama ogola meel aadan iska diiwaan gelin meel aadan iska diiwaan gelin inaad hadhow ka codayso laguma ogola marka qof kasta ay meesha joogu iska diiwaan gelinayaa amniga doorashada horta amniga doorashada waxaa mas-uul ka ah dhammaantiis ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed oo dhan waxaana hogaaminaya taliska booliiska soomaaliyeed maalinkii afraad ayay ka socotaa hanaanka diiwaangelinta dadweynaha magaalada dhuusamareeb oo ay bulshadu ku doonayaan inay isdiiwaangeliyaan si ay ku doortaan golaha deegaanka oo markii ugu horreysay ay dhuusmareeb yeelato maamul ay dadweynuhu soo doortaan